bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka fistulada oo loo dabaaldego saddex iyo labaatanka mey sanad walba barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow cudurka fistulada waa dhaawac caafimaad oo dhaca inta lagu jiro dhalmada gaar ahaan marka dhalmadu ay adkaato ama ay qaadato saacado badan iyadoo aan la helin gargaar caafimaada waxay keentaa in xididada kaadihaysta iyo mindhicirada ay dilaacaan taasi oo keenta in hooyadu si aan la xakamayn karin kaadi ama saxaro soo dayso wuxuu sababaa ceeb guddoon bulsho iyo xanuun nafsi ah iyo mid jir ahaaneed oo culusa waxa ugu xanuunka badan ayaa ah in cudurkan laga hortegi karo lagana daaweyn karo haddii la helo adeeg caafimaad oo degdeg ah sababaha ugu weynaha ee keena cudurkan fistulada waxaa ka mid ah dhalmo adag oo aan la helin adeeg degdeg ah oo caafimaad nafaqa xumo iyo hooyada oo dhalmada la seexato muddo dheer waxaa kale oo muhiima in dumarka badankooda ay ku nool yihiin deegaano fogfoga oo aysan si fudud ku heli karin xarumo caafimaada fistulada waa laga bogsan karaa iyada oo lagu sameeyo qaliin caafimaad oo gaar ah laakiin waxa ugu muhiimsan waa in laga hortago taasi waxay u baahan tahay adeegyo caafimaad oo la heli karo wacyigelin iyo in la xoojiyo awoodda caafimaad ee hooyooyinka ujeeddada maalintan iyo waxaa la gudboon bulshada maalintani waxay noo tahay xasuusin in aysan jirin wax cudur ah oo dumarka ku dhacaya oo la iska indhitiri karo waa in aan kor u qaadna codka dumarka ay saamaysay cudurka fistulada una istaagna xuquuqdooda caafimaadka bulshada waxaa la gudboon in ay taageerto hooyooyinka qaba fistulada lagana wacyigeliyo dhallinyarada si looga hortago guurka hore lana xoojiyo adeega dhalmada degdega ah ee meelaha miyiga ah ugu horreyn waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah haweenka la kulmay marxaladdan iyadoo inoogu warbixisay xanuunkan iyo dhibaatooyinka ay kala kulantay kusoo dhowo walaal ee barnaamijkan gaarka ah oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee ee cudurka ee fistulada ee ay la kulmaan haweenka xilliga dhalmada adigoo ku bilaabaya magacaaga waan ku dhaweey walaal sunguuni magacaygana waxaa la dhahaa khadar cabdulaahi maxamed waa tahay walaal ee maalintan caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo haweenka ee looguna hortago xanuunkan ee isku furanka ama fistulada ee haweenka ku dhaca xilliga dhalmada maxay kaaga dhigan tahay adiga
marka maadaama maalinta baraarujinta haweenka ay tahay waan soo dhaweynayaa haweenka in la baraarujiyo oo xanuunkaas maxaan ku dhahay tahaalista eh badanaa soo gaadha ayagoo wax uu soo gaari karaa ilaan rag muu soo gaari karaa dumarku buu soo gaari karaa ayagaa dhibana keligood u eh marka aad baan maalintaa keligood oo xuskooda ku kooban
shaksiyan waxaa tahay hooyo adiga hore ulama kulantay ee xanuunkan fistulada mise aragtay hooyo la kulantay xanuunkan
xanuunkaas hadda wax iga weydiisto badanaa isku furanka la dhaho maxaankuleeta dhibka halista u geysta haweenka horta hadaan ani ahaan haddaan kaaga warrama ani si yaroo sakhiran oo aada u sakhiran oo alxamdulilah aada u yasiran buu ani iisoo gaadhay muddo yaroo saddex biloodan waan u xanuunsanaa anoo umulayo oo dhakhtar ku dhalayona isoo gaadhay marka walaahi dhib badan baan saddexdii bilood kala kulmay oo dee cunugiina waan qabsan waayey waan fadhiisan waayey sababtoo ah waxaan ku dhahayto waa meeshuu dhibku soo gaarayo waa meesha qofka uu ku fadhiisanayay marka maxaan ku dhahay to xanuunkaas anugu igu dhacay tan kaaga sheekay laakiin si sakaran buu igu dhacay oo aada u sahlan dad kale oo ku dhacayna wuu jiraan oo waan arkay oo si halis oo ugu dhacay sida daran ah marka ani qaabkan oola tacaalay xanuunkan markuu isoo gaadhay waxaan oola tacaalay maadaama uu isbitaalka iga soo gaaray aan ku dhalayay oo dee qadarta rabaa iska ahayd waxaan ku dhahay gurigaygii markaan imaaday muddo waan xanuunsanayay waan fadhiisan waayay cunugii baan qabsan waayay dib baan haddana isbitaal ula xidhiidhay aduu alxamdulilah waan caafimaada markii dambe ilaahi uu ii nimciyey daawooyin haa baan isticmaalay aada u badan oo nooc walba ah marka alxamdulilah waan fiicnaada waa tahay walaalaadeed mahadsan tahay inta badan ee mararka qaar waxaa dhacda in haweenka qaar ay qarsadaan xanuunkan marka ay la kulmaan maxaad kula talin lahayd haweenkaas xanuunkaas xanuun la qarin kara ma waa xanuun dhib badan laakiin ma ogaada dumarka way iska way iska xishood badan yihiin inay ay ku kalifto xishood iyo maal lagu fahmaayo ma oga may soomaalida dumarka kale ama ay ku yeesaan waa laga yaabaa inay u qarsadaan laakiin ani waxaan ku baraarujin lahaa haweenkaas xanuunka uu ku dhaco ilaahay ha ka hayo ee lacalab wuxuu ilaahay inta u qadar uu ku dhaco inaanan qarsanin ee dhibaatadaasi usoo gaadha ee dhakhaatiirta u bandhigaan oo ay ula xidhiidhaan si maxaan ku dhahay haddii lala tacaali kara oo loola tacaalo sababtoo ah xanuun daran waayo halisa oo waxaa kaa dhici karta xitaa qofkaas intuu salis u gaadho inuu saxaradii kaadi iskuga darmato oo uu kaadii ceshan waayo marka wax loo macnihii la qarsan kara maba ahaba calaba hadday ifanba dhacday in la qarsado oo dumar qarsaday oo intuu si yara sahlan usoo gaadho iska qarsad ay jiraanna aan waxaan ku baraarujin lahaa inayna qarsanin sababtoo wax macnihii cayiman ma aha xanuunkan waa xanuun dumarka dhan ay caam ka yihiin waxaan ku leedahay maalin la xuso oo khaaso ana ay jirto marka waa wax la ogyahay waayo caalamka oo adduunyanaha laga qaabilsan yahay marka xanuunkaas waxaan dhihi lahaa gabdhaha dumarka ee dhashayda ee muslimka ah qarsanin aan anig ku baraarujin lahaa inayna qarsanin oo ay la xidhiidhaan goobaha caafimaadkan ayaan ku baraarujin lahaa waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay doctores sahra cabdi oo ah madaxa amsihajka xaafadda bosnia ee degmada dobley oo aan ka waraysanay sidaa ay ula tacaalaanna haweenka la kulma cudurka fistulada xilliga dhalmada soo dhowow dictorese ugu horeyn maxaa keena xanuunkan ee fistulada ama isku furanka ku dhaca haweenka wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa sahre cabdi xasan ahna madaxa m c h ka bosnia hay-adda allayd ay gacanta ku hayso waa waa su-aal muhiima oo inta badan hooyooyinka uur kale ama hooyada inay umusha ay la kulanto inay hoos u go-do ama ay hoosu furanto taasna inta badan waxa keena hooyooyinku inkastoo hadda boqolkiiba sagaashan aan dhihi karno ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hadda ay wacyigelin badan markii la sameeyey hooyooyinku m c h yada ay ku xidhan yihiin haddana waxaa jira in muxuu ahaa ay hooyooyinku mararka qaar ay la kulmaan oo hooyadii intay bannaankii kusoo umusho oy hoos u furanto inay qarsato sheegi weydo hooyada dhibarashan ku dhaco strays qaado muxuu ahaayey rafaado infection qaado oo ay ku xanuunsato inta badan xitaa kuwa aan ku dhicin oo aan la kulmin inay inay ku dhaco hoos inayna u furmin waan u sheegnaa waa waxyaabo dhaca waa wax dhici kara xitaa mararka qaar umulisooyinku iyadoo ay gacanta ku hayso ayay sometimes ay dhacdaa inuu cunugu hoos galo oo uu furmo oo hoos dhaawacu gaadho laakiin markuu hooyumulisada khibradda u lihi ay gacanta ku hayso waa laga gaadhaa oo because nabarkii wuu cusub yahay waa la toli gudihii iyo korkiiba waa laga toli waxaa laga yaabaa boqolkiiba boqol inay hooyadaasi caafimaado laakiin inta badan ee dhibaatada la kulma u baahda marka dambe inay dhakhtar weyn la kulmaan waa hooyada bannaanka kusoo dhasha cunugii intuu hoosta ka galo ay dhammaan hoostii oo dhan ay furanto kadibna isku bogsato oo ay kala bogsato waxaa jira ugu yaraan hadda aan xasuusanahay saddex hooyo oo laga soo gudbiyey bannaanka outside ama dibadda baadiyaha kusoo dhalay soo bogsaday hoostiina ay furan tahay oon dhakhtarka u gudbinay oo kalteetar la geliyey oo la seexiyey oo qalliin kale lagu sameeyey alxamdulilaahi lagu guulaystay marmar inta badan kuma dhihi karo laakiin marmar hooyooyinka bannaanka kusoo dhalaa way la kulmaan inay hooyadaasi hoosu go-do waa tahay marxaladaas oo kale ee marka ay haweenka la kulmaan sida ayaad ula tacaashaan wacyigelinna uma samaysaan haa waan u samaynaayoo dee hooyadii strays bayba qaaday xitaa caanihiibaa guraya naasihiibaa gura because waa hooyo aan xitaa ninkeedii u sheegi karin inay inay gabadh ay hoosu go-day because waa ugub waxaa laga yaabaa waa markii ugu horreysay ma garan karto waxaa laga yaabaa ama gabarh kale inay uga sheekaysay intii walaalay salkii kama fadhiisan karo ma garanayso inay go'day laakiin inay tidhaahdo ma fadhiisan karo ile xanuun baa gaadhay oo salkii waa dilaacay marka fadhigii ma ma fadhiisan karo cunugii naas ma siisan karo oo strayska ay ka qaaday fadhi la-aanta iyo xanuunka hoos ka haysta inay inay qof la wadaagto sidaana loogu soo gudbiyo oon u sheegno ku dhahno waxaa keenaya banaankii aad ku dhashay haddaad markiiba markaad xanuunka dareentayba dhakhtar iman lahayd markiiba waa lagu toli lahaa wax dhiba male waa haddana waxbaa lagaa qabanaya oon markiiba cusbatalka u gudbino la talo oon u sheegno xitaa hooyada in ay wacyigelin siisayso hooyooyinkii galay dariskeeda ah si ay looga badbaado hooyooyinka hoosu go-aya hadday lacala dhacdana ay markiiba m c h ka naxariis ka hesho ama cusbitaalada gabdhaha umulisooyinka jooga ay wacyigelin badan siiyaan oo yidhaahdaan waa wax dhici kara wax keligaa kugu eg maaha haween badan buu kusoo dhacay waana laga daweeyey aad iyaad umahadsantahay doctoreso maxay tahay baaqaaga ugu dambe ee aada la wadaagi lahayd haweenka iyo guud ahaanba bulshada baaqa aan bulshada la wadaagayaa waxa weeye laba arrimood mid waxaan usoo jeedinayaa umulisooyinka inay caafimaadka ka shaqeeya oo aan leeyahay in ay u kurgalaan ama ay oo xitaa hooyada sida fiican u dhashay ay u sheegaan wacyigelin ugu sheegaan inay dhici karto hooyo hoos u go-day haddii ay bannaan kusoo dhasho lacalla hadday la kulanto inay umulisooyinkaasi mar walba qalbigooda taargetka koowaad ee taabanaya tani waa arrin aada xanuun kulul oo hooyadu stress ka qaadayso hooyadu ay ka walbahaarayso cunugaas uu ku naasbeelayo naaskii because naasku waa warshad warshadii haddayna hooyadii wax qaadanin ay ay cunugii nuujinin caana la-aan baa ku dhacaysa taasna waxaa keenaya welwelka ay ka qabto hoosta ay u gooday marka in mar walba umulisooyinka midda koowaad waxaan kula talinaya inay kansalin siiyaan hooyo kastoo si fiican u dhasha iyo hooyada ay la kulmaan in ay hoos u goodayba midda bulshadana iyadana hooyooyinka nay ku dhalaaya bannaanada ama hooyo kasta oo nay joogta jubbaland khaasahan deegaanka dhoble in aysan wax weyn ahayn oo ay la kulanto inay mar walba la kulanto dhakhtar caafimaad hadday bannaan ku kulanto oo ay aragto xanuun inay salkii xanuunayo oo ay fadhiisan kari weyday inay markiiba tidhaahdo ninkeedii ay u sheegto ama hooyadeeda ay u sheegto ama qofka la jooga ay u sheegtay tiraa dhakhtar ha leegeeyo si markiiba wax looga qabto hooyooyinkuna waxaan leeyahay ku xidhma m c h-da iyo dhakhaatiirta waxaad ka helaysaan kansalin badan wacyigelin badan muxuuahay caafimaad dheeli tiran oo antinatal iyo bosinatal labadaba la siinayo sidoo kale waxaan dhankiisa waraysi la yeelanay doctor cabdiqani maxamed ah oo ah doctora ku takhasusay cudurada ku dhaca haweenka waxa uuna ka warbixiyey xanuunkan iyo saameynta ay kala kulmaan haweenka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waa umahad celinaa bahda idaacadda sanguuni sidoo kaleetana waa barnaamij aada u fiican oo barnaamijka kusoo dhaweyseen anigoo ah door cabdiqani maxamed sheekh maxamed kuna takhasusay cudurada dumarka haddana ka howlgala istaalka rafiika ee magaalada dhobley dictore sanad walba saddex iyo labaatanka may waxaa la xusaa maalinta xanuunka fistulada ee ku dhaca haweenka ee xilliga dhalmada ugu horeyn dictore muxuu yahay xanuunkan maxaase keena su-aal aada fiican ay weydiisay waana su-aal bulshadeena aada in loo wacyigeliyo u baahan xanuunkan afka qalaad sida u sheegtay lagu yiraahdo fistula afkana soomaaliya lagu yirahdo iska furan waxaa la yiraahdo waa laba qayb qayb waa qaybta kaadida qofka inay isku dilaacdo hooyada waqtiga dhalmada ama qaybta saxarada inay isku dilaacdo ayaa loo yaqaanaa isku furan inta badanna waxaa keentaa qome qofkii aana tegin goob caafimaad oona waqtiga xilligii dhalmada ama in hooyadii ay ka weyn tahay caruurta ilmihii ay wado baasijkii soo mar lahayn waddaday soo mar lahayn in ilmaha ay ka tan wen yihiin taana way sababtaa iyadoo sometimes joogto facility-ga ayuu marka qaarkood ay dhacaan daasna medical error lahaa qalad caafimaad oo dhacay laakiin inta badan waxa waaye dadkan ladaho qof aanan meel caafimaad aana ku dhalin ayaa inta badan ku dhacdaa laba qaybna waa loo qaybayaa saameyn walaahi saameyn badan ay ku yeelan kartaa marka loo fiiriyo xagga jismi ahaan marka loo fiiriyo xagga maskaxiyan dhan xagga socialka naftarkiisa bulshada dhexdeeda waxyaala badan ay ku yeelanaysaa markii la dhaho physical ahaan qofkii dee meel loogu talagalay programka caadiha in saxarada soo marta ayaa weel kale tokaada loogu talagalay soo maraysa tokaa waxaa isbedelaya qofkii waxay ku keenaysaa dhibay ku keenaysaa tan iyada maskaxiyan ugu keenayso xataa de wixii meel loo mara mataqaan waxaan wixii sababa ma fahansano wax hadda halmar kusoo boodo waaye xataa in la xalin karo inaan xalin karin ma taqaano soo qofkii marka stress oo qaadaya ama moslo inuu isla sheekaysto bulsho ahaanna qofkii mar walba qof waxaa naqaanaa stigma oo banaanka au bixi karin ama kaadida ka socoto ama saxarada ka socoto sida ilmihii oo kaleeto in bambers loo xiran noqoto marka bulsho ahaanna culaysa ku haysaa marka saddexda dhinac markii loo fiiriyo marka halkii kusoo qoobo inta badan saddexdaas qayb ay saameyn ku yeelataa qofka ka hortagga horta waxaa waaye uu keliya in wacyigelin loo sameeyo wax ka hortag kale ma lahan in qofka lagu wacyigeliyo mar walba hoob walba oo dhalayso in facilitiga caafimaadka loogu talagalay inay tagto sida m c hjada isbitaalada meel goob walba oo caafimaad ee lagu dhali karo qalabkan laga heli karo dhalmada ah ee una tababaran yihiin shaqaalaha meesha joogaan caafimaadka inay u tababaran yihiin dhalmada inay tagto waxyaalaha lagu daaweyn karo ma ahan daaweyn oo inta cirbada la siiyo ama qalajaal ama waxa si dadkay u yaqaanaan laakiin waxa daaweyn kara oo keliya waxa waaye in qaliinla lagu sameeyo oo keliya waa hooyada marka haddii qaliinkaa lagu sameeyo kadib daawada saxda taas la qaliinla daawada noqon kartaa laba koor ayaan la kulmay kiisaskaas marna campaign aan la sameynayo programkan oo fistolada ah waxay ahayd laba kun iyo lix iyo tobankii anoo kismaayo joogay general hospital hay-ad baaqlaahay qabatay treporan ugu soo siisaanaya dhaqaatiir badan dana markaan dhobley soo imaaday laba kun iyo toddobaiy tobankii sideed iyo tobankii iyagana sidoo kale keesisa noogu imaadeen alxamdulilah waanu isku dayay inaan rebeergarayno qaarka aan garig weyn oo aad iyagaa nafta stabs kala lah garaab one garaab two iyo three iyo four ay kala leeyihiin kuwa maynarka aan samayn karno marka aan ku xalinay kuwii kalena referal aan u dirno meel aan u dirnay loo hagaajiyaa jirto sida muqdisho iyo hargeysa ee waa tahay ma jiraa baaq aada la wadaagi lahayd haweenka iyo guud ahaanba bulshada
bulshada waxaan siina labada daaran inta wixii aysan dhicin in hor dadka qof walba oo hooyo walba ay foolinaysa inaysan xaafad ama guri ay ku dhalin ay tagto goobo caafimaad hooyo walba ay qabto xanuunkaana inaysan qarsan hooyinba qaarkood waxaa jira qarsada inaysan qarsan si dhaqaatiirta lasoo xiriireen si degdeg si wax looga qaban karo hadduu leeraa si u dhaqsiyaa badan marka intaasaan kula dardaarmaya intaas waxay dhacayna inay caafimaadka la imaadaan hadduu lacala waxay dhacayna in dhaqaatiirta caafimaadka ay lasoo xiriiraan si dhaqaatiirta dumarka dhegeystayaasheena sharafta leh waxaan rajaynaynaa in barnaamijkana uu idiin iftiimiyey halista fistulada hooyada muhiimadda uhiilinta dumarka ay saamaysay iyo baahida loo qabo adeega caafimaada oo la heli karo guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijka gaarka ahaa ee ku saabsanaa maalinta caalamiga ah ee xanuunka ama cudurka fistulada barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
naftayda naftayda naftaydan naftayda naftayda naftaydan ku